رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن الرباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال taaبiciga يزيد بن الرباح oo ka warinaya cabdاللahi بن cمrin ay noogba sugan tahayna halkan mawlihiisiinu ahaa taasna ay keenayso kutubta تaraaجimtu asahmiya u yimaado reer bani saamina waa jiribkii qoreysheed ee camr بن الcaas iyo iyo jiribkoodii inuu dee wala ahaan nisbadaasi ay tahay aanu ahayn nin reerka kaba dhashay taasi imaka cibaaradan ina tusayso waa nin taabici oo hiqo dabaadii taabiciintii dhexe kaba mid ah muslim xadiidkan buu kaba wariyey ibnu maajahna waxbuu kaba wariyey waa inta uu kutubta kagaba sugan yahay kitaabkeennana xadiidkan buu ku leeyahay waana nin hiqaan nidhi haddaba saxaabiga cabdullaahi bnu camrin baa yidhi rasuulki ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa futixat haddii la furo calaykum korkiina farisu reer faris iyo waruumu ruum oo bilaadoodii laydiin furo xoolahoodii iyo dee aad qaniimaysataan iyo wixii mamlakadooda kuba sugnaydba ayu qowmin qowm kuwee ka mida antum idinku a ahaanaysaan waa istifhaam laakiin nooc khabaarna waa jiraayo waa rasuulka ilaah oo iyagii ugu bishaaraynaya u sheegaya usluub istifhaamba ha uguba sheege in dee faris iyo ruum ay qabsan doonaan oo loo furi doono waana dee wixii rasuulka ilaahay intuu kaba sii warramay dhacay san dee ognahayn kaba warhayno haddaba markaa dee labadaa mamlakee waaweyn bay idinku aad la wareegtaan ee laydiin furo see baad noqon doontaan xaalkiinu san imika a kuba jirtaan miyaa ahaan doontaan mise waa isbedeli doontaan weeye oo idinku markaa taas ma isbedeli doontaan mise san baa ahaan doontaan qaala cabduraxmaan ibnu cawfin baa wuxuu yidhi naquulu waxaan odhanaynaa kamaa amarana allahu sidii ilaahayna amray oo dee nicmadaa weyn marka naloogu nicmeeyo wixii ilaahayna amray ayaan odhanaynaa halkanna wuxuu shaarixu ku fasirayaa ema imaam nawowi naxmaduhu wanashkuruhu wanas'aluhu lmasiida min fadli dee ilaahay baanu ugu xamdi waa nicmadaas oona ugu shukri inuu noo ziyaadiyana aanu weydiisanoo saasaan yeelayno nicamtaa ilaahay noogu nicmeeyey waanu ku shukriyi doonaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi aw gayra daalika aw tafcaluun ama samee waxaa falaysaan oo samaynaysaan gayra daalika kaa kayrkii oo arrintu saa ma ahaanayso waa isbedelaysaan arrinka aada sheegaysa tidhi saa ilaahayna amri baan yeeli doonaa wax ka duwan ayaa la iman doontaan oo samayn doontaan waaba maxay waa kan eh tatanaafasuuna waa tartamaysaan oo waxaa ku tartami doontaan adduunyadii iyadaa u kala dheerayn doontaan isagoo mid kastaaba doonaya inuu isagu la gooni noqdo oonu cid kale wax ugaba ogolayn uma tataxasaduuna dee markay taasi dhacdo na waa isxasdi doontaan weeye oo idinkii munaafasadii baaba dariiqii xasadka ah waa isxasi doontaan uma tatadaabaruuna dee markaasin waa isu daba jeedin doontaanoo waa isgoyn doontaan weeyaanoo waa isu daba jeedin doontaan uma tatabaaqaduuna tadaaburkaasi marka uu dhaco u xasilo kala jeedsataan dee isnacbaansho aada isnacdaan baa iman doonao waa isnaci doontaan aw naxwa daalika ama taa wixii la mid ah ayaa samayn doontaan oo dee kol haddii tanaafuskaasi iyo tabaaqudkaasi yimaado taqaatul iyo islayn iyo waxyaalahaasa imanaysa uma tandaliquuna waa tegaysaan oo fii masaakiini lmuhaajiriina waa fii sha'ni masaakiini lmuhaajiriina de waxaa u kacaysa ama dee markaa idinku umuurahaasi ay dhacaan dadkii muhaajiriinta ahayd kuwoodii dacafada ahaa kuwoodii masaakiinta ahaa fatajcaluuna waa yeelaysaanoo bacdahum barhkood calaa riqaabi bacdin barhka kale qoorahooda oo marka dee cadligii iyo insaafkii waqtiyadaa dambe la waayo ee kii suuda haystay ama meel maamul haystay uu isagii noqdo mid dee waxna fogeynaya waxna dheeraynaya iyadoon la eegin keebaa xaq leh iyo keebaan lahaynba la eegin iyagii baa barhkood barhka kale madaxu gaba dhigaysaanoo dee taasna ay kaba dhalanayso suudo aan cadaalo lahayn wixii kaba imanayay oo hadhow dee markaa cada in dadkii qaar ay wuxuun iskabala gooni noqdaan fay iyagu ay laba wareegaan kuwa lagaba qadiyo halka cadaawo iyo xumaan iyo waxyaalo ay kaba yimaadaan taasaa dhici doonta alxadiid kolle waa waxyaalihii qeybkaa rasuulka ilaahay kaba warramay oo istifhaam haba noqotiyo su-aale wuxuu xadiidka rasuulka ilaahay kuba sheegay in faris iyo ruom iyagu kunuustoodii iyo khanaa'imtoodii iyo bilaadoodii ay la wareegi doonaan waana sidii dhacday dee xoolahaasi markii ay furmeen ay bateenna umuurahan kale rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka uu kuba sheegay ayaa dhacay oo waa wax wada dhacay waa mucjizaadkiisi iyo iclaamtii nubuwada waxaana uu sheekhu raximah llahu tacaala ama sharaxay kitaabka waa imaam nawowi culimada ka soo noqonlaya isagoo alfaadahan xadiidka inoo yimi fasiraya ama ay fasirayaan atanaafusu ila shay almusaabafas waxaa la yidhaha waa tartankii wax lagu tartamayey loo kala dheeraynayey waa shaygii oo loo kala badiyo oo ruuxuna uu nacayo waxaa dee adigaa doonaya inaad dadka kale uga horeyso in kayrkaa qaato aada nacaysaba ruux kastaa wuxuu is doonayaa inuu wixii isagu la gooni noqdo taas saasaaba dee tanaafuskan iyo tasaabuqan keenaysa waxaan u yidhaha xasadku darajaadkiisa waxa ugu horeeya oo meelaha horu kaba bilaabmayo dee waxaan markaad adigu jeceshay inuu adiga khaas kuu noqdo aada nacaysa kayrkaa inuu qaato haddii kayrkaa helo xasadkiiba halkaa ka bilaabmaya oo de inay lama doonaysiyo naftaadaad lama doonayse xasadkuna waxa weeye waa dee taasi waa dariiqitii ugu horeysay xasadkii baa markaa imanaya inay cid baa wixii gacanta ku dhigiyo waxa laga yaabaa ruux in loogaba dheereeyo ruux kale la gooni noqdo waa ruuxii oo ku tamaniyo nicmo ruux la siiyey inay kaba suusho haddana maxaa iman isgoyntan tadaaburku waa taqaaduc oo de waa iyadoo dhabarka laysu duwo oo bal taas ee iskoyntaasi markuu yimaadana isdhecbaashahan ayaaba imanaya oo wuxuu leeyahy waxaa dhici karta tadaaburka ama taqaaduci oo jira inaan haddana kalgacayl ee laysu hayay iyo necbaansho labada midna aanu jirin waa taa la isba gooyey ee laakiin marxalo ka dambayso ah in isdhecbaasho la ysba naco ee hadhowna taqaatulkii iyo wixii kale kaba imanaya intan dambe jumladan dambena wuxuu leeyahay culimadu tay kuba fasireen waa iyadoo barhkood dadka dacafada ahaa masaakiinta ah walaala ahaa ee wax wada qaybsanaya dee aan waxa laga yaaba xabad timir hadday dhex marto kala jeexanayay in barhkood barhkii kale amiir loogaba dhigo iyagana marka halkaasi ay timaado dee cadaawo iyo waxyaalo iyo ama umuuro kale ay kala bilaabmaanba umuurahaasaa dhici doonaa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh de waanay dhaceenba xdثna yaحyى بن yaحyى وqتyبة بن سعيid qال qتyبة xadثna وqال yaحyى أخبرna المغيرة بن عبدالرحمن الحزاmي عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi إdا نdر haduu eego أxadكم أxadkiin إلىa mن شhخص فdila la fadilay عalayhi korkiisa في الmaali xoolo iyo walkhalqi abuurka iyo shakliga iyo suurada lagaba fadilay oo isagu kaga mudan oo ka xoolo badan ka qurux badan xaggii suurada iyo waxyaalaha caynkaasa falyandur ha eego ilaa man shaksi huwa isagu asfala hooseeye minhu xaggii oo maalkiina ka maal yar dee kana shakliga iyo waxyaalaha caynkaas iyo khalqigiina uu isagu kaba mudanyo kollayba dad aada iyo aada u badan oo la koobi karayno waxaa kaga hooseeyo arkiba oo miman duulkaba mida kaa ka hooseeya fadila isaga la fadilay caleyhi korkiisa oo isagu uu ka mudan yahay khalqigii iyo maalkiiya lagagaba fadilay bal xadiidku duruqdiisaan wada gaadhaynaa xadaثna moxamed ibn raafici qaala xadaثna cabdالraزaq qaala xadaثna macmar can hamaam bni munabihin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam bimili xadiidi abizinaadi sawaءa oo abuzinaad xadiidkan uu wariyey uu acraj ka wariyey acrajna abu hurayra ayaa xadiidkan markaa macmar hamaam uu kaba wariyo isna abi hurayre kaba wariyey isku mid un bay yihiin waa kan sanadee sanadka intaa ku kala dunaadeena laakiin matin ahaan waa isku mid وxadثnي زhير بن حرب qال xadثna جرير xا وxadثna أbو كرayب qال xadثna أbو معاaوية xا وxadثna أبوبكر بن أbي شhيبة واللفظ لh qال xadثna أbو معاaوية ووkيع عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرة qال أنه qاaل qاaل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahy baa wuxuu yihi اndurوا eega ilaa man shaksi eega asfala hooseeya minkum xaggiina idinka hooseeyo waa xaggii adduunyadiiyo wixii kuba tacalluqsanaya idinka liita kaa eega walaa tanduruu ha eegina ilaa man fowqakum cidda idinka sarraysa ee ama wixii dee adduunye uun adduunye iyo axwaasheed idinkaga mudan ee idinkaga sarraysa ha eegina fahwa eegitaankaa eegtaan kaa idinka hooseeya oo kan idinka sarreeya aydaan eegin ayaa ajdaru ku xaq leh anlaa tasdaruu inaydaan yaraysan nicmatallaahi nicmadii ilaahay idinka idinku nicmeeyey aydaan yaraysan oydaan xaqirin kolley waa xadiis aada u weyn oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal inoogu naseexaynayo wax maslaxadeenna diin ahaaneed iyo adduunyo iyo bal raaxadeenna qalbi iyo badanba ay inoogu sugantay ayuu inoogu naseexaynaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxaanu sheekhu ibnu jariir iyo keyrkiiba kaba soo naqlinayaa inay yidhaaheen waa xadiid anwaac khayra ama kulansanaya oo insaanku hadduu arko cid xagga adduunyada kaga mudan naftiisii oo ka eego naftiisii taasay dalbaysaa wixii isagu uu hayeyna xataa hadday badan yihiin uu yaraysanaya uma muuqanayo kuma shukriyayo waxaanu ku dadaalayaa bal waxaa si uu ka u gaadho ama ugu dhowaado si u biirsan lahaa waana dee qaaliban waxa dadka badan oo ruuxa caynkaasa ayaa la higsadaayo oo mathal caali ama mathal u noqonayo iyo waxay dee higsadaanba bal haddii bal taasba weeye markaa taa hadduu ruuxu sidaa laba yimaado wixii ilaahay siiyey ina u muuqan maayo kol haddaanu u muuqanna kuma shukriyayo hamigiisuna wuxuu noqonayaa kaa bal siduu u gaadhi lahaa ama ugu dhowaan lahaa nicmadii ilaahay oo dhanna markaa waa qarinayaayo kuma shukriyayo taas waa mid haddii laakiin ruuxu san dee rasuulka ilaahay noo tilmaamaya uu yeelo ina farayo oo markay umuurtii adduunyo noqoto ciddii ka hooseysay hadday maal tahay kii isaga had iyo goor cid ka faqiirsan buu heli hadday sixo tahay iyo caafimaad kuwa kasii liitun buu heli hadday jaah iyo wax kaleba ay tahay guud ahaanba adduunyo ciddii ka hooseysay uu eego uu eego taa u fiirsado markaa waxaa u muuqanaysaa nicmada weynee ilaahay ugu nicmeeyuu dad aada iyo aada u badan uu kaba fadilay baa u muuqanaysa dee kol hadduu taa arkana nicmadii buu kuba shukriyayaa waa tawaaducayaa khayr buu laba iman ilaah buu uguba shukriyayaa markaa khayrkii iyo wanaaggii baa u siyaadiyo wuxuu aakhiro ku badbaado adduunyadiina qalbigiisa wixii geli laha hadduu kaasuun eego waa ama xasad ah ama inaanu dee nicmadan ilaahay siiyeyba aanu garanoo uu kuba shukri waayaa wixii buu bal maalan iyo qalbigiisu had iyo goor hamiga iyo fikirkaasi ku jiro uu kaba nasto raaxo badan iyo raaxo qalbiba ay u noqone bal taas buu waxa weeye kagaba badbaadaya bal markaa xadiidku kolley waa xadiid weyn oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu bal wax dee inoogu naseexaynayo shayga raaxadeenna dee maslaxadeennii diineedna ay ku sugan tahay in oo waa maslaxa diineed kalo haddaad nicmadii ilaahay garatood uguba shukrido raaxadii qalbi iyo badanna ay nooguba sugan tahay xadiidkan eeg idaa nadara axadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalqi lafdigu kaasuu ahaa marka xadiidka dee manduuqiisu waa maalkii iyo khalqigii iyo ruuxii lagagaba fadilay waxaa markaa ay noqonaysaa haddii waxaan ruuxa lagaga fadilay aanu maal iyo khalqi iyo adduunye ahayn ee umuur diineed uu kaga mudan yahay ruuxani oo lagaba fadilay ka iyada lama odhanayo ka kaa hooseeye kaa liito eeg hadduu kii ka liitee diin ahaan uga hooseeyey hadday cibaado tahay iyo hadday khayr kala tahay iyo hadday umuuraha uu eego khayrkii waa ka wahasanaya cidba kuma dhaamtuu noqonaya quruur iyo cujbi waa gelaya marka iyada taa maxay tahay kii ka sarreeyey si uu ugu daydo oo u dadaalo ayuu xaggiisa deeyahay oo markaa taas buu isaduna labada arrimood markaas adduunye markay noqoto ninkii kaa hooseeyaad eegaysa si nicmadii ilaahay ay kugu muuqatood uguba shukrido in diin marka ay noqotona kii kaa sarreeyaad eegi si bal aad isaga naftiisa aada ugu dayato dee u dadaasho waayo labada arrimoodba cagsigeeduna dee waxyaalo madmuuyo xaan toosnayn baa kaba imanaya bal taaba weeye xadiidka markaa waa macnaha kale imaka halkan nooguba sugan ee cibaaradayna adduunyadii unbaa halkan laba sheegay xadiid tirmidi wariyey baa wuxuu ahaa laba khasla ruuxay isaga kuba sugan yihiin ilaahay wuxuu qoraa shaakiran saabiran ruux ilaahay ku shukriyey oo saabira ayuu noqdaa loo qoraa haddii aan labadaa khasla isaga ku sugnayna looma qoro labada mid shaakirna ma noqdo saabirna ma noqdo ama labadaa looma qorayo cinda allahi subxaanaه watacaala labadii khasnaa waxayd ruux haddii adduunyadiisa markay noqoto eega ka ka liita ka hooseeya diintiisa markay noqotona ciddii ka mudnayd eega markaa labadan khaslo ruuxay kuba sugan tahay shaakir saabir u noqon ka isagu labadaa khaslo lagaba waayo ee adduunyadiisii eega kii ka sarreeyey kaasu diintiisiina ega kii ka hooseeyey lam yuktab shaakiran saabiran oo shaakirna ma noqonayo saabirna ma noqonayo waana macnahan xadiidka mafhuumkiisa aan qaadayno ibnu bataal baa isaguna wuxuu yidhaha waa xadiid adigu muhimoo dee dawo u ah waxyaalahan cudurro waaweyn dee dawo u noqonaya xadiidku macaanidii khayrkuu jamcisanayaayo lianna almara laa yakunu bixaalin tatacallaqu bidiin min cibaadati rabbi mujtahidan fiiha ila wajada man huwa fawqa ruuxu hadduu xaalad diineed ku sugan yuu bal aada iyo aada u dadaalayuu fiican yahay wuxun buu heli cid ka sarraysa oo halkaa kagaba mudan markaa naftiisu hadday doonto kaa inay gaadho hadiyo goorni khayr biidhsanaya kororsanaya ayuu noqonayaayoo mar kasta wuxuu ku jirayaa fii ziyaadatin tuqaribu ilaa rabbi haddii uu xaalo aada u liidato xun kuba sugan yahayna walaa yakunu calaa xaalin khasiisati min addunya ilaa wajada min ahliha man huwa akhasu xaalan minhu adduunyadii wuxuu heli mid kasii liita un ayuunbuu heliba marka hadduu dee kaa ku fikiro kaa kaba liita uu kuba fikiro wuxuu garanayaa nicmadii ilaahay subxaana watacaala ee isaga waxa weeyaan oo aada iyo aada u badani in ay gaadhay oo ilaahay ugu nicmeeyo duuna kaiirin min khalqih oo kuwan lagaba fadilay ah marka saasuu dee shaakirna u noqon saabirna uga noqonayaayo bal waxaan leenahay waa arrintaa weyn oo taasoo in waxa weeye in diintii markay noqotona ruuxii kaa mudnaa la eego si aad isagii ugu dayatid oo taasi ay keento hadiyo goor nin daacadii ku dadaalaya khayrkii badsanaya ziyaadsanaya inaad noqoto mar kastaba wax ilaahay kuu dhaweynaya aad kuba sugnaatid adduunye markay noqoto axawaasheed guud ahaana kii kaa hooseeye adeegtid si waxa ilaahay ku siiyey uu kugu muuqdo ood uguba shukrido kulle xadiid xaakim iyo ay wariyeen ayaa wuxuu yii waa macnahan kama dheera uno aqalu dukuula cala alaqniya fahuwa ajdaru an laa tazdaru nicmat allah dadka aqniyada iyo gelitaankaa u gelaysaan iyo la fadhiisigooda yaraysa waayo ninku had iyo goor hadduu dee nin bal maalan qaniyaho xoolo badan oo in hadduu yahay gurigiisa waxa yaalla iyo si uu waa uu isticmaalayo waxyaala had iyo goor ula joogo waxa weeyaan wax alla wax la siiyo u muuqanaya ma jirto fikirkiisa iyo hamigiisu bal seed waxaan u heshaa unbuu noqon oo kale nicmadii markaa ilaahay siiyey uma muuqanayso oo taas oo kale waana de xadiidkan imakaanheniye macaanidiisa bal waana xadiidkaa weyn wey qaala abu mucaawiyata abu mucaawiya wuxuu yihi calaykum oo macnuu waa maxay halkan walaa tanduruu ilaa man fawqakum fahuwa ajdaru anlaa tazdaruu nicmat allahi calaykum intaasaa riwaayada abu mucaawiya can ilacmash dayne wakiiciya baa la wadaagsaday iyo abu kurayb oo kale meye waxa weya wakiic baa la wadaagsaday intaasaa jirto nicmadii ilahay korkiina idinku nicmey inaydaan yaraysan taasaa mudan xadaثna shaybاn بن فaruq qal xadaثna hmam qal xadaثna isحاq بn cabdالlah بn abi طلxata qal xadaثnii cabdالرaحman بn abi camrata ana aba hurayrata xadaثahu cabdiraxmaan ibn abi camrata waa nin ansaar ah kolley taabici ah taabiciintii dhexanaaduu kaba mida oo horena ayn kitaabka ugu soo marnay hiqaan wuxuu idhi abu hurayra u warramay dee isxaaq ibn cabdillaahi ibn abi dalxana waa isaguna reerkaasun bal waa reer bani najaar labadooduba waana taabicunisan og garanayna haddaba abu hurayra u warramay cabdiraxmaan ibn abi camrata oo wuxuu ugu warramay anahu samica inuu maqlay annabiya sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo ina alaaatan saddex fii bani israa'iila waa saddex nin oo reer bani israa'iil ka mid ahaa ku sugnaa dhexdooda oo dee iyaga reerkaa ka mid ahaa abrasa ku baras qaba iyo wa aqraca aqrac oo dadkan dee timahooda cillo ku sugan madaxa daraaddeed waa cillo iyo aafo kuba sugan timi ay uga daataan ama taas baa aqrac lagu magacaabaa haddii cillo la-aan ay tahay wax aafo oo iyaga ka daadiye aanay jiroon dee shay iska dabiiciya ay tahay aslac bay idhaahaan aqrac lama yidhaha aslac waa bidaartii waa ruuxa asrac laakiin aqracan dee waa tima la-aan oo isba imika shacarkii timi madaxiisu ma jiro laakiin waa licillatin waafatin fii raasi cillo iyo aafo madaxa kuba sugan oba taas haddaba nin xaaladiisu taa ahayd iyo acma ku indhala oo reer bani israa'iila ayaa faara ayaa dee markaa kaba mid ahaa halkaa reerkaa ama reer bani israa'iil dee kuba sugnaa dhexdood fa araada allahu ilaahay baa wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaano ilaahay subxaana watacaala arrinkani cilmi uu u kordhinaya ma jirte waa si dee ama iyagana xaalkooda uguba muuqdo dadkana uguba muuqdo bal dee waxa weyan ikhtibaarku markaa wixii ku qarsoonaa buu soo saarayaan fabacaa ilayhi malakan malag buu u diray faataa uu yimi malagii alabrasa kii barasta qabuu u yimi faqaala wuxuu uhi ayu shayin shaygeebaa axabu ilayka xaggaaga loo jacayl badany maxaad waxaad hesho oo lagu siiyo aada ugu jeceshahay qaala ninku wuxuu uhi baras buu qabaa jirhkiisiba waa kaa dee barastaas buu leeyahy lownun xasanun waxaan u jeclahay oo waxaan hela aan ugu jeclay midab fiican iyo wajirdun harag xasanun fiican wayadhabu cani ladii qad qadarani qadirani naasu wey wayadhabu kolley lownun xasanun tiibay ku cadfan tahay ee antii masdariyadahaydna waan qadaraynaayo wayadhabu wa an yadhaba markaa inuu iga tago waa waxa dee aan ugu jeclay waxaan helay inuu iga tago anii xaggayga alladii kii waa waxaan xanuunka weeye baraska qad qadiranii ay karheenoo annaasu dadku dee mucaasharadayda iyo mukhaaladadayda iyo dadka ay u nacayaan ee iga dheeraanayaan ee iba karheen arrinkaasi igaba tago qaala rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh famasaxahu uu masaxay gacantuu mariyey fadahaba canhu qadaruhu wixii dee midabkii baraskani uu keeniyo wixii qadarkii ayaa kaba tegey ucdiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan fiican wajildan harag iyo xasanan fiicanna waa la siiyey qaala markaa malagii baa wuxuu ku yidhi fa ayulmaali maalka iyo xoolahan la dhaqdo kee baad axabu ilayka xaggaaga loo jacayl bayadoo aad ugu jeceshay xoolahan dadku ay dhaqdaan weeye mawaashida ah nooceed ugu jeceshay qaala wuxuu uhi alibilu geela aw qaala wuxuu uhi albaqaru lo shaka isxaaqu isxaaq baa shakiyey inuu ninkan abrasku dee geela wixii uu isagu jeclaa uu ahaa ee uu doonayay in la siiyo iyo inay lo-da ahayd ilaa ana alabrasa laakiin bal shakigaasi ha jire ka abraska aw ilaqraca ka aqraca iyo qaala axaduma alibil wa qaala alaakharu albaqar acmuu isagu kuma jiro ari buu doortay ee labadoodan baa midkoodna yidhi alibil midna albaqar balse hore aan kuba soconno qaala wuxuu uhi fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan hal cusharaa manaa ee dhow weeyaan oo dhowaan dhalaysa naaqat lcusharaana waxay dhan waa hashu marka ay toban bilood riman tahay ee dee wax yar uun ay uga hadheen dhalmadeedii barhkood baa yidhaha ilaa ay ka dhalayso magacani wuu la socdaa ee waa ilaa toban bilood markaa dee ay markaa xamligeed iyo bal ay rimanayd taas baaba la yidhahyo de min afa min anfasi amwaalba weeye fa qaala wuxuu yihi hashaasoo aada u dhow markii la siiyey baaraka allahu laka fiiha ilaahay hashaan hakuu barakeeyo baaraka allahu laka alla hakuu barakeeyo fiiha fi hadihi naaqa qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faataa malagii waa yimi alaqraca kii aqraca ahaabuu u yimi faqaala wuxuu yihi ayu shayin axabu ilayka ma aada hesho lagu siiyo maxaad uba jeceshahay qaala wuxuu uhi shacarun tima xasanun fiican wayanhabu an yadhaba inuu iga tago canii xaggayga uu ka tago oo uu ka suuro haada badiikan qad qadirani الnaasu dadku ay igu karheen ee ay iga fogaanayaan dee ila jooggaygii iyo bal matalan taasoo kale mukhaladadaydii arrinkaasi uu igaba socdo qaala wuxuu uhi famasaxahu madaxiisii buu gacanta mariyey gacantii ayuu madaxii mariyey fadahaba canhu waxaa ka tegay wixii aafo ahaa iyo ciladan dee keentay waxaan kuba keentay waucdiya waxaa la siiye shacara markiiba timo fiican baa usoo baxo timo fiicanna waa la siiye shacaran xasana qaala wuxuu ku yihi faayil maali axabu ilayka maalkee baad ugu jeceshahay qaala albaqaru bal ti baan ku soconay shakigaa horena waa kaa jire bal lo-da ayuu yihi ayaan xoolo aan uguba jeclahay fa ucdiya isagana waxaa la siiyey baqaratan sac xaamilan riman ayaa la siiyey faqaala wuxuu yihi malagii baaraka allahu laka fiiha allaha kuu barakeeyo baqaradaadan qaala faatalacmaa ruuxii indhaala ah ayuu u yimi faqaala wuxuu kii indhaala ah ku yidhi ayu shayin axabu ilayka wax adigu aada hesho maxaa xaggaaga loogu jacayl beedooda uguba jeceshahay qaala wuxuu uhi an yarudda inuu celiyo allahu ilaahay ilaya aniga basarii araggayga oo fa ubsira bihi nnaasa dadka aan ku arko ilaahay basarkayga inuu igu soo celiyo aan markaa dadkii arko indhahaas in laysoo celiyo araggii taas baan waxaan helo uguba jeclay qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh famasaxahu gacantii un baabu mariyey waa masaxay oo farada allahu ilayhi basara waxbaabuu arkaya ilaahay basarkiisiibuu dib ugu soo celiyey qaala fa ayilmaali axabu ilayka xoolo maxaad ugu jeceshahay malaa ninkasaa wixii uu yaqaanuu dhaqan jiray weeye qaala wuxuu uhi alghanamu anigu adhiga ayaan xoolaha uguba jeclahay fa ucdiya waxaa la siiyey shaatan neef adhihoo waalidan daata waladin weeye ilmaa bay wadatahay oo markaa dhashay waa sida imaka halkan sharaxay ugu sugan wadacat waladaha wahuwa macaha wey way dhashay oo ilmaheediina maceedaabuu yahay dibi imaamka la yidhaahba isaga wuxuu kaba cabiray alwaalidu hiya alatii qad curifa minha karat اlwalad waalidku waxa weeyaan shaatan waalidan waata lagu yaqaano dhalmo badan oo dee karat ulwalad iyo jaanibkaas waa neef taran fiican leh ama dhalmo badan leh taas ba adigu bal neef baa la siiyey kuwa hore labadaba waan soo aragnay inay rimanaayeen tanna waaba suurtagal dee in macnuhaasba uu jire marka isagiina waa la siiyo wuxuu ku yidhi dee isna waa kaa kolley waa u duceeyey siduu kuwii horeba kuba yidhi oo baaraka allahu laka fiiha imaka halkan inooguma sugnaa fauntija haadani wawallada haada waa arrin fidmada waxay aad bay u tarmayaan fauntija way ka dhallashadeenoo haadani labada waa kii la-da lahaa iyo kii saca la siiye kii macnaa waxay tawaliyeen dhalmadii ama ka dhalintii oo dee adigu iyagaa xoolahoodii ku dhex jiray dee xoolihiina way bateen way tarmeen oo hashii un kuma joogo wixii dambana way isdhaldaleen oo marka waxay iyagu noqdeen kuwa dee tawaliya la yimaada waa xagga marka la eego ka dhalintooda iyo dhaqaalayntoodii jaanibkaas wallada haadaana waa kii acmo ahaa walladana macnaa isna wuxuu ka dhashaday waa uu ka dhaldhalin jiray dee adhigiisii isna tirmay ee tarmay ee batay lafdiga hore fauntija haadaan riwaayadu sidan bay kuba tiim buui macnaa ficilkoo rubaaciya kolley ficilkuna majhuul ha u binaysnaadee san aan kuba laqbeeyaba macnihiisu waa musame waayo afcaal kooban oo maba koobne waxoogaa bay noqonaysaa luqada carbeed dee kaba mida oo suuradooda iyo ku yimaada iyagoo majhuul u binaysan laakiin xagga macnaha musamo ka ah oo waxa ka dambeeya aanu naayib faacil ahayn baa adigu mid ayaa jiro kan iyabaa kaba mida natiijo oo kale waa waxa badan waa hulaasiga iyo uhillo oo kale bisha oo kale iyo hurica sida qur-aankaba yuhracuuna oo kale waa ficil musamo una laakiin shakrigii baa kuba yimisan adigu bal afcaal waxooga ayaaba jirteen waqtasan bay kuba yimaadeen laakiin markay ficilkan noqoto siuu sheekuba halkan sharaxa inoogu sugan rubaaci ee fauntija waa luqo isticmaalkeedu yaryahay waxaa mashhuurkii in hulaasi la idhaaho nutija nutija un oona hamse loo yeelin laakiin labada luqaba way soo naqliyeen buu leeyahay isticmaalkeedu haba yaraado macnuhuna mid kastaba wuxuu noqonayaa tawalla lwilaadata weeye wilaadadii iyo ka dhalintii xoolaha lagaba dhalinayey ayuu tawaliyey maaha isagu xoolihiisa meel in loogu hayo isaguna uu kaba dheriya isagii baa ku dhex jira xoolihiisii dhaqanayo isaga ka dhalinaya tii dhalaysay annatju iyo alintaajna alwilaadatuba weeye amaa wallada haadana waa macnahaasun oo wuxuu noqotaa markay geeloo kale noqoto annatij adrigana almuwallid wallada inoo taale waxay la mid yihiin alqaabila umulisadoo kale oo ruuxan tawaliyaya neefkan ka dhalintiisa ayaa geeloo kalena annatij baaba laydhaa adrigii almuwallid baa la odhan san dumarkaba ama dee dadkii alqaabila umulisadii loo odhanayo haddaba taaba weeyaanoo macnuhu raggani iyagaa xoolahoodii dhaqanayey iyagaa dee waxa weeyaan adigu dhex joogay iyagaa tii dhalaysa kaba dhalinayo tawali iyo adhigina waa adhigaa iyo geelaa iyo looda aada u tarmaya oo awgeelina waa wax imtixaan iyo fidnaba loo marka arrintoodu ahayde qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fakaana lihaada kan waxaa usugnaaday waa midhaha waa kii geela hasha la siiyey waaba abraski waadin waadi iyo doox dhan oo min alibili macnaa wax waadi buuxiya manaa geel badan kadin dhan oo geela ayuuba yeeshay kii walihaada wixiina waa ka tegay oo dee baras iyo waxaas ma qabee jirhkii fiicnaa buu leeyahy walihaada kanna waa kii isagu aqraca ahaa waadin isaguna waadi iyo doox min albaqari oo ujeedadu waa wax buuxiyo waadi dhan oo lo ah ayaa u sugnaaday walihaada kii indhaa la-aana waadin min alqanam adugu mid kastaba neefkiibaa u tarmay batay batay batay ilaa uu noqday xoolo badan oo dee meel dhan ama waadi dhan ba buuxinaya qaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee imtixaankiibaa imaka u bilaabmayo ibtilihii uma inahu malagii waa malagii uun hore loogu diray ataa waa yimi alabrasa kii barasta qabay buu u yimi fii suuratihi wa hay-ati suuradiisii iyo hay-adiisii maalintii hore uguma yimi ayuu ugu yimi bal damiirkan fii suuratihi wa hay-ati ku jiraa kolley dee inaha dambana saasunbuu labadaa wej buu inoo yeelane mid weeyaanoo waxay u celiyeenba malagii bay u celiyeen oo suuradiisii iyo shakligii uu lahaa maalintii hore sii uu lahaa isagoo le ayuunbuu uguba yimi waxaanay leeyihiin waatay horreysiiyeenoo markii ugu horreysay la kulmay suuradii uu ku sugnaa ma ugu yimi waxba weeye si ay dee taasi noqoto intuu ninkani bal inuu waxu xusuusto oo u garto ciddii dee markii hore uba timi ay tahay ama xujadii ay kuma ooganto isagii taas bay tahay waa macno macno labaadoo dee isna aan dheerayn suubdayba kaba cabiro waa damiirka in loo celiyo abraskii oo fii suurati waayati malagii baaba iska soo dhigay suuradii uu abrasku lahaa maalintaasoo kale ugu yimi isagoo dee ba iska aradan oo baras qabo oo taasoo kalea balse ay taasi keento inuu xaaladiisii horena intuu xusuusto xaaladiisii hore inuu xusuusto oo uu arintiisii horeo dee ruuxan si oo kale ah markaa uu naxu xoolihiisan bal wuxugaba siiyo uu markaa si ay taa unoqoto bal labada wejba way jiraan meelaha kalena saasaa inooguba imanaya ka hore aniga labada waxaweyn xaafidna ka horeabu ku gaabsada indibina waxaabu la yidhaha ka hore ayaa xagga marka leega xujada oogitaankeeda ay kuwa oogmayso waayo suuradii marka horeba ay markuu ugu yime ay natiijadna ay noqotay inuu isagii wixii xanuunkii ka tago quruxdaa yeesho maalkan yeesho waa shakligiiyo suuradii si uu bal uxu garto ayaabuu ugu yimiun fa qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya malagii rajulun miskiinun ana rajulun miskiin anigu nin baahan baanahay qad inqadacat way gooday bi aniga alxibaalu waa jamcu xablin waa asbaabihii waa asbaabihii dee waxa weeyaan aan ku gaadhay fii safari safarkaygan ruux miskiinana waa nahay dee socotona waa nahay marka asbaabihii aan dee halkan u jeeday ku gaadhi lahaana waaba iga go-een oo asbaabihii dee taas safarkaygan alxibaalna bal waa alasbaab ama adduruq oo kale in sharaxa waxaa igu sugan nusqooyinka bukhaari barhkood inay dhacday aljibaal in badh ay dhacdayba de malaha riwaayaadka muslim barhkood ba ruwaadda qaarkood noqonaysa kitaabi alxiyal oo jamcu xiilatin ah waxna xeelooyinkii aan dee ujeedadu danahayga u kaalmaysan lahayn muraadkeyga ku gaadhi lahaa way la go-eenba wax dee taas dhammaan wuxuu leeyahay sheikhu wa kulun saxiix lakiin xaafid ibnu xajar taa bukhaari uu kaba soo naqlinaya aljibaal wuxuu ku tiriyaa tasxiif inay tahay tasxiif inay tahay oo jibaali meesha waa alxibaal na wuxuu leeyahay ninkaas baan ahay waxaan ku gaadhay halkii aan ku socday ma haysto asbaabihii aan ku gaadhi lahaa safarkayga inaan ugu kaalmaysan lahayn muraadkay ku gaadhi lahaana way ila go-eenba oo dee taasi way iga go-eenba falaa balaaqa gaadhin ima sugnaanin lii aniga alyowma maanta maqsadkaygii aan gaadho ilaa bilaahi ilaahay un mooye dee ilaah oo ii dhib jareeyo oo ii sahla mooye uma bika say adabtu ahayd oo halkan ma odhan ilaa bilaahi wa bika mu odhan ilaahay in wax la baaldhiga maaha waxa weeyaan haddii san oo kale laba imanayo de waa in sumadan tartiibtiiyo taraakiga keenaysa alla laba yimaada horta dee ilaahay oo aniga wax ii kaalmeeya ii sahla mooyaane bal ilaahay dabadiina waa adiga kaalmayntaada iyo adigoo caawiya mooyaane waxaan meeshii ku gaadhay imakama hayo asaluka waxaan ku weydiisanayaa biladii ilaahay aan kugu weydiisanaya acdaaka ku siiyey allowna alxasana midabkan fiican iyo wljild alxasana haragan fiican iyo walmaala xoolaaba ku siiyey maxaan ku weydiisanayaa xoolo waa xoolo aada u badan waa geelaa kadinka ah ama dee waadibo buuxiyey baciiran maaha wax badan kama doonayo waa neef geelo oo atabalagu calayhi macnaa waa atawasalu calayhi weeye aan deebihi way aan ku gaadho fii safari safarkaygan halkii aan kuga socday oo aan kuna kaaftooma oo dee waxa weeyaan aan dee ku gaadhina muraadkaygii ayaan ku weydiisanayaa ninkii ma garan xaaladiisii hore waa iloobay waa ka dafire waa siay dadku uba badan yihiin ilaahay baa yihi waqaliilu min cibaadiya shakuur in waxa weeye waa ka shukriga badan ee addoomaha waa kuba yaryahay ina alinsaana lirabbihi lakanuud lakanuud waa lajaxuudun linicam illahi tacaala waa inkir waa inkirid iyo dafirid badan yahay xagga marka la eego nicamta ilaahay uu siiyey haddaba wuxuu yihi alxuquuqu kaiira xoolaha badan ha eegine xuquuqda way badan tahay oo wax kaa go-ay iga go-ayaa ma jiraanba weye xuquuqda dee maalkan laasimaysa iyo waxyaalaha dee bal maalan ilaasimaya ayaa badan oo wax neefkaasi ama baciirkaagama go-o geelaa badan ad aragtay fa qaala lahu malagii baa wuxuu ku yihi kaanii waaba anigoo acrifka ku garanaya waxaawad moodaa inaan ku garanayo alam takun miyaanad ahayn abrasa ku baras qaba oo miyaanad baras lahaan jirin waxaawad moodaa buu leeyahy imanka muu jazimin oo kale bal waa inuu xusuusto waa tacarid miyaanad ahayn mid baras leh oo yaqdaruka annaasu dadku ay ku karhayaan oo lagaa dheeraanayo layska kaa ilaalinayo faqiira baahan oo fa acdaaka allahu ilaahay aanu ku markaa uu ku siiyey jirdigan xanuunkii intuu kaa kaxeeye iyo dee midabkan fiican iyo xoolaha badanba fa qaala wuxuu yihi waaba dafirayoo inamaa waritu kedmoodaysa ma ihiye anigu waan dhaxlay hadal maala maalkan kaabiran can kaabirin waa waxaan dee ilaa ka awow ka awow san baa waxaalada iyadu ahayd marna waxaad sheegaysaa imay soo marin oo kaabiran macnaa waa kabiiran waxa weeyaan can kabiirin weeye oo anigu maalkan waan dhexlay oo waxaan ka dhexlay min aabaa'i aladiina warisuuhu min ajdaadi aabbayaasha iyaguna awowayaashood kaba dhexlayoo waxaan marna nagama sal guurin saasumaanayn kabiiran can kabiira waa ama inamaa warisa adalmaala kaabiran ay kabiiran xaalan oo aakhidan can kabiirin oo ku weynoo dee isaguna mid kaleo kasii weynoo ciziga iyo sharafta iyo maalka kaba sii qaatay un waxan oo saasay ahayd waa waxaan dee dhaxaltooyaba u lahaa inuu weligeyba raaska waa fadhiyey buu leeyahay maalkan iyo xaalkan fa qaala wuxuu yihi malagii in kunta haddaad tay kaadiban mid been sheegaya oo arrinkaaga haddaad been sheegayso fasayaraka allahu allaha ku ahaysiiyey lamaa kunta si aad markii hore ahayd allaha kugu celiyo kolle waa duca malago de waaba loo soo diro waayo imtixaan oo kale dee nicmadii ilaahay kuba shukri waayey oo kuba shukri waayey wixii waa ka tegayaane walow aan dee wixii ay ku dambeeyeen iyaga taas xagga marka la eegay ilaahay inuu cadhooday un mooyaane dee cadhadii adduun iyo aakhiraba way gaadhaysaaye imanka intaa indhaafsan xadiidka aanay noogu sugnayn qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay waa taa uu yimi malagii alaqraca fii suuratihi isaguna suuradiisii labadii wejaynu soo maray halkanna way soo noqonayaan faqaala lahu wuxuu ku yihi mila maa qaala li hada wixi uu ninkii hore ee abraskaa ku yihi oo kaluu ku yihi waa dee hadalkii aynu soo rajulun miskiinu qad inqadacat bihi alxibaalu fii safari waradda calayhi isagiina wuxuu ugu jawaabo kuba celiyey mila maa radda calaa hada in wixii uu kaa uu kuba celiyo oo kale oo ujeedadu wixii kii hore ugu jawaabay oo kale ayuu isagiina ugu jawaabay faqaala wuxuu yihi markaa malagii isagiina ku yihi in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waataa wuxuu u yimi alacmaakii indhaala ah fii suuratihi wa hay-ati bal waa malagu si uu ahaa iyo hay-adiisi iyo suuradiisii maalintii ugu horreysay uu laba yimi oo u yimiba ee uu laba kulmay waa mid macnihii labaad oo ah isagoo dee ruux miskiin oo indhalo oo taas oo kale oo suuradii uu kan lahay inuuguba yimiba weyn walow taa hore ay raajax yeelayaan laakiin tanna aada bay u daahirtaan leeyahay faqaala wuxuu uhi rajulun ana anigu rajulun miskiinun nin miskiinaanahay wabnu sabiili musaafirna waan ahay inqadactu way gooday bi aniga alxibaalu asbaabihii fii safari macnaa gaadiid aan raaca ma haysto sahay ma haysto ee waxa weeyaan waa kaasoo way ila go-day asbaabihii way go-een igaba go-een safarkaygan iyo duruqdii aan kuba gaadh laaya asbaabihii falaa balaqa waa gaadhid aan gaadho muraadkayga iyo waxaan ku gaadho lii ma sugnaanin alyowma maanta ilaa bilaahi ilaahoo dee i ijaadiyo ii sahlo o isakhiro mooye uma bika dee ilaah dabadiina adiga asaluka markaa oo dee adiga kaalmayntaada ay caawiyaahu mooye asaluka markaa waxaan ku weydiisanayaa biladii ilaahay radda biladii ilaahay radda aan kugu weydiisanayaa weeye waa isticdaaf waa su-aal maha qasam iyo dhaari maka halkan maaho isagoo taas ee waxaan kugu weydiisanayaa ilaahay radda caleyka basaraka argaaga kuu soo celiyey shaata neef adhiya wax badan maaha adhiguna waa badan yahay waa kaa waadi dhamba ah ataballaqu bihi aan ku kaaftoomo kuna gaadho muraadkayga fii safari iyo halkii aan ku socday safari fii safari safarkayga faqaala isagu waa gartay xaaladiisu say ahayd iyo wixii uu ahaan jiray iyo waxaan u imika yahay iyo nicmadii ilaahay subxaana watacaala uguba nicmeeyey labadaa hore hadday dafireen oo dee ay noqdeen inta badan ee dadka xaaladoodu isagu dee wuxuu ka mid ahaa intii yarayd ee ilaahay ugu shukriyeysay nicamtooda ayuu kani ka mid noqday faqaala wuxuu uhi qad kuntu waxaan acman indhala baan indhala wan indhala aan jiray faradda allahu ilaya basarii ilaahay baa ii soo celiyey basarkaygii ee fakud qaada maa shita waxaad doonto waxaad doontee maalkayka mahaba isagu neef adhiyuu doonaye anugu kuma soo qabanayo waxaa inta doonta ka qaada ayuu ihi wadac ka tag maa shita xoolaha aad arkayso waa kuu fasax weeye waxaad doonta ka qaado waxaad doontana kaba tag fa wallaahi baan ku dhaartee la ajaduka anugu kuma dhibayo oo alyowma maanta shay-an waa biraddi shayin weeye amaba shay celintii iyo kala kala ee aan kaagaba bakayloon kaa ceshado shaygaasoo akhadta oo aqaadatay lilaahi ilaahay daraaddi oo waxaad maanta ilaahay daraaddi baad ilahay baad igu weydiisanaysaa shay aad ilaahay daraaddi u qaadanayso celin aan kaa celiyo oon kuu diido taa kuguma dhibayo taasba weeye bal halkan kolley imaam nawowi halkan iyo riyaadu saalixiin ba xadiidka oo dee qaybihiisa ugu horreeyay kuba soo arooriyaba halfaadan waxaanu xataa halkan kuba wada sharxin baa dhici karta inuu halkaa kuba sharxe walaa halkana dee kolley khulaasada ay kuba sugan tahay ayaa halkan wuxuu leeyahay riwaayada xadiidkan jumhuurta muslim ama jumhuurta ruwaadu laa ajhaduka oo jiim ah ayay kuba wariyeen iyo ha-ah riwaaye ruwaadda muslim ka midoo ibnu mahaan la yidhaho te maqaaribaduna riwaayadiisuba ay tahay ayaa waxay yidhi halkan laa axmaduka ajaduka bedelkeeda laa axmaduka bukhaarina labada wajbo way dhaceen ajaduka iyo muslim riwaayadiisa intooda badnayn laa ajaduka ibnu mahaan baa laa axmaduka bukhaarina wuxuu leeyahy labada riwaayaba way dhaceen muslim markay noqoto laa ajaduka ayaa mashhuur ah waata loo badan yahay bukhaari markay noqoto buu leeyahay laa axmaduka ayaaba badan ee markaa labaduba markaa macnahooda markaan eegno haddii jiimka aan aqrino laa ajaduka iyo hada waa saan ku laqmeeyo macnuhu laa ashuqu calayka biraddi shayin taakudu aw tadlubuhu min maalin anigu kuguma dhibayo shay aan mancintiisa aan kaa manciyo on kaa ceshado aada qaadanayso ama aada ka dalbayso maalkayga ayay noqon macnaa wixii aada ka qaadataba taas waad qaadan kartaa marka waxa aada qaadatay haba badnaadee inaan badha intan daayoon kaa ceshadoon kaa celiyo taa kuguma dhibayo wixii aad qaadato aada qaadanayso aad u madax banaan tahayba weeye iyo waxaad ka tegayso ama la axmaduka haddii la yidhaaho oo dee lafdiguna laqwadii halkeedii hore inoo joogaysa ama dee waxaan leeyahay tarkiibka intiisii kale waxay noqon fa wallahi baan ku dhaartee la axmaduka anugu kuma kugu ammaani maayo weeye oo kuguma xamdiyayo ama kuguma mahadinayo alyowma maanta shay-anna mudaafan qadaraynayo oo imika halkan shay-an ay bitarki shay-in shay ka tegitaankii akhadatahu aada qaatay lilaahi ilaahay daraadii oo macnaa haddii maanta aada wax ka tagto waxaanuu iiga tegayoo waa mahadsanyahi taa kuguma odhanayo oo shay adigu aad ilaahay daraaddii uba qaadanaysay inaad iska reebto ama aad kaba tagto ood aniga ii dayso taa ina kuguma xamdeeyo haddaad waxaad doonto qaad d matalan qaadato way kuu banaan tahay qaado waan kuu fasaxay haddii aad wax ka tagto waxaanu iga tago waa nin fiican buu ahaayo waa mahadsanyahi taa kuguma odhanayo oo waa matalan ka tegiisa aad ka tagtay aada ilaahay daraaddii uba qaadanayso anugu taa kuguma ammaanayo kugumana mahadinayo ee waxa weya waxaad doonaysana qaado waxaad doonaysana kaba tag waa laba macnoo labaduba daahir ah malagu ma doonayn wa waxna ma qaadanayo faqaala wuxuu ku yihi malagi isagii amsik maalaka xoolahaaga hayso xoolahaaga hayso fainama ibtuliitum waa laydin imtixaanay adiyo labadiinna kale faqad rudiya waa la raali noqday canka xaggaago ilaahay raalli buu kaaba noqday wasukida calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna waa loo cadhooday iyagu markay adigu aad nicmadii kuba shukriday ilaahay ku siiyey aada garatay sidaad ahaan jirtay bal matalan taasaad uguba shukriday xoolihiina baaqi bay u noqonayaan lain shakartum laaziidanakum dee waana laga raali noqdayba kuwii kalese waa loo cadhooday marka xadiidka tayada inooguma sugan kolley sheekuna waa cibaare uu leeyahaybe alxahu calى rifqi bضacafaa'i waikraamihim watabliiqi ma yadlubuuna mima yumkin waa borin la iskuba borinayo in loo dhimriyo loo debacsanaado loo naxariisto dadka dacafada ah masaakiinta iyo dadkaa baahan la karaameeyo wixii ay doonayeen laba gaadhsiiya dee suurtagala iyo digniin laga dig ama digtooni laga digtoonaado in la qalbi jebiyo ama la yaraysto arrinta kale kuba sugan waana tan acmaa kaba dhacday ataxadutdu binicmat illaahi tacaala nicmadii ilaahay oo laguba shukriyo laga waramo waa kan sida uu isaguba ugaba warramay iyo taas dee waa boorin la iskuba boorinayo iyo dee qiimaha ay leedahay iyo in nicmadii ilaahay la inkiro la qariyo oo bal matalan taas iyadna damigeeda iyo xumida iyo ayleed iyo shumiga iyo khayr darada kaba soo socotay yeelanayso bal taas baa iyada inooguba sugan xadaثna isxaaq ibn ibrahim cabaas ibn cabdilcaظiim walafd lsxaaq qaala cabaasu xadaثna qala isxaaq akhbarana abu bakrin اlxanafiyu qala xadaثna bukayr bnu mismaarin qala xadaثanii caamir bnu sacdin qaala kaana sacd bnu abi waqaasin fii ibalih kollay sanadka waan soo wada marnay abubakr alxanafina waa cabdulkabiir ninkii la odhanayey ibnu cabdilmajiid bukayr ibnu mismaar iyo walaalkii muhaajir ibnu mismaar iyana waa dad kitaabka inooguba horeeyey camr ibnu sacad baa wuxuu yihi qaala kaana sacd bnu abi waqaasin wuxuu aha fii ibili geeliisii iskaga dhex sugnaa geeliisii iska raacanaya faja-ahu ibnu cumaru inankiisi cumar baa u yimi macnaha waxa weeye sacad markii fitantu bayna almuslimiin dhacdayna dadkii faraha ka qaadee ka dheeraaday buu ahaa bal madiina waa ka baxo meel aan ka dheerayno malaa ilaa toban mayl u jirto caqiiq la odhanayay buu degay oo aqalna kaba dhistay geeliisa iyo xoolihiisana halkaasuu iskagaba haystay waqtigii fidnadii oo dhan iyo waxyaalahaasna waa dadkii aan marna shaqo ku darsan bal warkeedaba way jireen dad waktigaasoo aan wax warsan jirinoo warkana diidi jirayba dee inay waxaba maqlaan iyo warkaasba haddaba halkaasuu iskaga joogo geeliisii ayuu iska dhex joogay faja-ahu waxa uu yimi ibnuhu inankiisii cumaru cumar caamir isagaa dhalay dee caamir iyo rag kalena horeynu kitaabka ugu soo marnay cumarku riwaayo kitaabkeennan kuma laha bal malaa nasaa-i unbuu wax ku leeyahay ee dikri un weeye waa inuu dhalo camr ibnu sacad la odhanayey kolley saduqa ayay kaba cabiraane laakiin dee waa nin ay dadku naceen ay kuba naceen ciidankii xusein ibnu cali loo diray ee dee diray oo ciidankii ayuu hogaaminayeyba waxa weeyaan oo taas ninkii taas waktigaas isagana markii dambe ninkii mukhtaar la odhanayay dikrigiisana kitaabka iyo dee kadaabkaba ah kaas baa waa tii aan kolna soo sheegnay inuu tatabucay wixii ciidankaa ku jiray iyo wixii inun si nagaba qayb qaatay dabagalay markii uu isaga kuufa iyo dhulkaa qabsaday ee cubaydullahi ibnu ziyaad dilo shan iyo lixankii ayuu dilay ama la dilay waqtiyadaas waa tatabuca laguma dilay ama dee wixii ka dambeeyey uun waa cumar haddaba ninkaas baa yimi fajaءa ibnuhu cumar falamaa ra'aahu sacdu markuu sacad arkay ayuu qaala yidhi acuudu biاllaahi min shari hada الraakib waa dee waa soo socdaa waxbuu fuushaye ilaahay baan ka magangelayaa ninkaa raakibkaa sharkiisa iyo wuxuu wato fanazala wuxuu ka dhaadhacay raaxiladiisa faqaala lahu wuxuu ku yihi anazalta miyaad degtay fii ibilika geelaaga dhexdii iyo kadamika reemihii baad noqotay wa taragta aad ka tagtay annaasa dadka yatanaasacuuna almulka od madiino iyo dee dhulkii ugaba tagtay yatanaasacuuna iyagoo isku haysta almulka boqornimo baynahum waa taa la isku haysta iyo waa taas oo kale bal haddaba waxa weeya iyagoo mulkigii dhexdooda isku haysta miyaa dee adigana cid kaa mudanba ama dee dadka ugu ehelsan ugu mudanba janibka aad tahay ma intaad reerimihii iskaba noqotaad umuuraha dadkii faraa ugaba qaado dadkii mulkigii iyo waxyaalaha kala jiijiidanayaad kaba tagtay fadaraba sacdun sacad baa wuxuu ku dhuftay gacantiisa ama dee fii sadri laabtuusaa ugaba dhirbax ama gacanta kagaba dhufto faqaala wuxuu iskut aamus manaa waxyaalaha caynkaas eed sheegaysa ka aamus samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo ina allaha yuxibu اlcabda الtaqiya اlganiya اlkhafiya ina allaha ilaahay yuxibu waa jeceliyay alcabda addoonka aلtaqiya taqiga ee dee ilaahay ka cabsadee wuxuu amrayna u dirmo wuxuu ka nahayna kaba dheeraada ee ruux hadduu taqiyeyna wixii mukhaalafiya macsiya lama imanayo waa kaa daacadina waa la imanaya alganiya ganiga ah hina halkan waxay kuba fasireen ama hina nafs oo ruuxa eg ruuxu isagoo xoolalo xoolo badan leh ayuu haddana xaggii qalbiga ruux caydhka a yahay oo had iyo goor dee halmin masiid uu leeyahay badsasho iyo xersigaas iyo taa uu kuba jiraaba markaa dee ruux markaa haniyaba maaha ee qaniga dhabtihi waa hina nafsi si uu rasuulka ilaahay ba yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laysa alghina can kahrati اlcarab inama alghina hina nafsi ama walakina alghina hina nafs qanimada mamduuxee qiimaha leh waa ruuxoo naftiisi dee waa ka qaanica ah wixii ilaahay siiye ku kaaftoomaya waxa weeyaan taasba bal waa taa de haddii bal waxa weeyaan hinal maal loogaba jeedo maalkaan mudqiga ahaynee dad uu kaga maarmaye aynu cid uguma baahan ahayn taasna xadiidku waa ixtimaalaya alghaniya alkhafiya qarsoon waa ka aan dee magac lahayn khaamilka ah aan mashhuurka ahayn ee isagu qarsoon kaas ilaahay waa jecelya macnaha waa alkhamil almunqadic ila alcibaada walishtiqaal biumuuri nafsi ruuxa khaamilka cibaadadii u go-ay naftiisiiyo umuurteedii kuba shuqloon aan jaah iyo magac iyo waxyaalo kale uu leeyahay shuhrada aan lahaynba ilaahay waa jecelya oo dee hadiyo goor khumuulku waxay dhahaanba sida dee imaawadii alkhumuulu raaxatun wa kullun yatawaqaaha washuhratu aafatun wakullun yatawakhaha bay yidhaaheen bo khumuulka waa qarsoonidaas iyo taas oo kale waa raaxo ruuxu waxyaalo badan oo kaa isagu mashhuurka dhib badan iyo wax kale iyo haysta ayuu ka nasanaya waa raaxi laakiin nin kastaaba waa ka ordaya cid kastaaba way iska ilaalinaysaa washuhratu aafatun shuhraduna aafo weeye wakullun yatawaqaa laakiin nin kasta waa kaa u ordaya nin kasta waa doonayaayo inuu dad oo dhan ka in la yaqaano cid kastaaba taqaano meel kasta loogu soo joogsado waa doonaya laakiin waa aafo dhib badan iyo hawl badan bay leedahayba haddaba in addoonkaa qarsoon ee dhici karta nafti umuurtaa naftiisii kuba shuqloonee cibaada uba go-ay taas oo kale ilaahay waa jecelya dee jaah iyo magac iyo waxyaalo kale oo dee dhici karto dariiq kala mariyaba aan lahaynba taas aan rasuulka ilahi kaa maqlay barhkood baa alxafiyu halkan kuba wariyo alxafyuna wuxuu noqonayaa sida kaa nebiy xafiy alwasuul de waa kaa dee xidhiidhinta badan raximkiisiiyo unaxariista badan ducafadii iyo taas oo kale laakiin lafdiga meesha lafdigu waxa weeye waa alkhafiy kaa isagu qarsoon oo barhkood ay halkan dee yidhaaheenba waxay xujo u noqonaysaaba dadkoo laga dhex baxo laga gooni noqdo inay ku dhex jirkoodii ka fadli badan tahay laakiin waa masale aynu hore usoo marray haddii wakti fidno ay tuu naftu ruuxu diintiisii u boqonayo waa sax laakiin markaanay fidna jirin ee ruuxu inuu jumcadoodii dadka iyo jamacaadkoodii xaadiro bal markaa uu kuba dhex jiro isagoo sharkoodii waxoodiina kaba dheeraanaya bal taasi waa ta muhimkaa weeye dhibkoodna uba adkaysanayo u sabraya waayahay الغني الخفي xdثna يحيى بن حبيب الحاrثي qال xdثna المعتمر qال سمعت إسماعيل عن qays سماعيل بن أبي xاaزم waxa weeyaan اسماعيل بن أبي khالد baan ujeedaa qays waa in أبي xاaزم عن سعد waa سعد بن أبي وقاaص kii مakaanaynexa وxdثna محمد بن عبد الله بن نمyr qال xdثna أbي وبن بشhر qال xdثna إسماعيل عن qays qال سمعت سعد بن أبي وقاaص baan مqلay يقول xaalu ku qowlayo wallahi baan ku dhaartee inii anigu lawalu rajuli ninkii ugu horeeyaan aho min alcarabi carab kaba mid ah oo ramaa ganay bisahmin leeb fii sabiili illaah iyadoy jihaad tahay iyadoo liiclaahi kalimatillaahi loo dagaalamayo leebkii ugu horeeye la ganay filislaam ninkii ganay baan ahay taas buuri waa arrin weyn waa fadiilo weyn iyo manqabo weyn oo awalu man ramaa dee bisahmin inuu yahay dee waa bal markaa yahay dee ruux dhig daadiya oo malajaanimkaa ku daadiya kii ugu horreeyaabu ahaa gees imanka waa arrin dee waxa weeye imanka waa isamaanaya oo manqabo weyna tan way uguba sugantahay laakiin dee baahi baa jirtay maanta dad wax ka sheegay iyo waxyaalaha qayrkaasi buu jiro markaa wanaag iyo dee fadiilada uu leeyahay buu muujinaya marka aan dee taa loo baahnayn ruuxu inuu istaskiye isamaano de waa lagaba roon yahay laakiin markay xaajo iyo baaha ay jirto ama waxay taas oo kale de waa shay adilo kala duwan balahoo dee wax banaanin xagga marka la eego waktigana sariyatii ugu horreysay rasuulkii ilaahay diray kolley صaxaabigii abu cubaydat ibn اlxaariث ibn اlmuطalibba qaa'idkeeda ahaa waa صaxaabi reer bani muطaliba waa dadkii beder ugu horeeyey ee markii dambe dee beder way ka horeysay be mubaarasadii isaga iyo cali iyo xamse iyo ay u baxeen saddexine kale iyaguna reer bani cabdimanaafun ahaa ama reer bani umaye wada ahaa laba noo walaalayo nin ay dhaleen laisku egayo laisku daawanayey abu cubayda dee saddexaasu mid ka mid ahaa cali iyo xamse ninkii la joogay waana ninkii bal matalan kollay ninkii ay suba baxeen baan filaya inuu cutbo ahaa ay laba darbay isweydaarsadeen oo isagana dhaawac baa gaadhay markaas isna kii sii waro xamsiya markii dambe ay u yimaadeen cali oo adugu intaan madiine la gaadhin buu dhintay saxaabigaasi isaga sariyadan hogaaminayay meeshan raabiq la yidhaah nawaaxideeda kollay ceer qureysheedna way kuba socdeen bay safar qureysheed oo mal abu sufyaan laba socdo oo hogaaminayo ayay halkaa kuba kulmeen waxaa dhacday muraamaat leebab laysku ganganay markaa leebkii ugu horreeyay ayuu isagu ganay sacad musaayafa may dhicin dee seefi in laisla soo gaadho mudaaraba iyo musaayafa may dhicin bal markii dambe waxaan filayaa dadkii meeshaa deganaa ayaaba kale hor joogsaday oo muslimiintuna madiinay kusoo noqdeen iyaguna way socdeene bal haddaba isaga ahaa waa sariyadaasuu la socdaye leebkii ugu horreeyey ninkii ganay sacd ibn abi waqaas waa manqabo aada iyo aada u weyn oo dee fadli weyn iyo dee uu kuba mutay walaqad kunaa waxaanu ahayn buu leeyahay xaaladoodii hore ka warramaya naqzu kuwa duula maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi maciise waa waqtiyadii hore ma lana xaal aanu noo sugnaanin dacaamun cunto la cuno dacaamun naakulu aanu cuno ilaa waraqu lxublati wahada samuru xublada adu waa laba xublada iyo samurku waa laba geed oo dhirtaa roonroon kaba mid ah ee baadiya kaba baxda si sheekhuba halkan raximah llahu tacaala kaba cabiray oo uu yihi nawcaani min shajar lbaadiya waa laba noocoo dhirtaa baadiya ka mida intaa waxba uma dhaafaya samur koley inta badan de culimadeenu qurhcayabay kuwa ay markaa ku fasiri jireen adigu waxba ma jazminayne waa laba geedoo dhirtaa kaba midown oo ujeeddadu waxa weeya sahay ma wataan xataa timirtii kolkol dee mutawafirka madiine ahaydna ma sitaan waxa ay helayaanba markay waxwaayaan ay gaajoodaan caleentaa dhirta midhoba maaha waa caleentaas haddee dad aanay cunin ayaa markay dee naftii ku meermeerinayeen oo gaajo daraaddeed gaajaa u geynaysay taasaaba cunto noo ahayd xataa ina axadana midka anaga naga midi buuri waa dadkaas rasuulka ilaah la socda liclahi kalimatillahina way u socdaan xaaladna taas bay hadiya imtixaanka layadacu waa dhigayay kamaa tadacu say u dhigto ama waxay dhigto oo kale ashaatu neefka adhiga ujeeddada wuxuu sheegayaa ee waa dad caleen cunaya wax qoyan oo kale ma jirto hadday fadhiistaan oo kale saxaaradii waa saale engegan oo kala daadanayso saalada xool xoolaha oo kale ama neefka adhigi uu dhigo oo kale ayuunbay ahayd inna qoyaan ma laha waa xabadaha yaryar ee saa saaladaasune wixii ay cuni lahay xayawaanku cunaya ama xooluhu ay cunayeen bay cunayaan wax kale maba jiraan ba weye laa yadacu kamaa tadacu shaato bal taas uma asbaxat kolley saxaabi kale oo isaguna waqtigaa dadkii joogay ahaana xadiidkiisa inoo dambeeya uma asbaxat waxay ahaatay iyadoo xaaladu taa tahay saa aan ahaa islaamka raggii ugu horeeyey awalu marama aan ahay rasuulka ilaah anagoo la jihaadina maciiso de laba soconana xaalada iyadoo taa ahayd ayaa waxay noqdeen banu asadin reer bani asad maanta tucazurunii inay igu toosinayso oo ay iguba edbinayso ay doonaysa inay barto cala diini diinti bukhaari oo kale cala salaad baa halkan meel dhacday laqad khibtu waan hungoobay waan khasaaray idan hadday maanta reer bani asad niman diin ibaraya yihiin igu toosinaya anigoo taa igu edbinaya wadalla camali camalkayguna waa lumay taasba wey waxaan filayaa de aad bu u dheerayd laakiin oo de maka kitaabkii sanadu ama de waa kan sanadii afraad buu inoo socdaa waataynu salaadiyo kuba soo maray xagga qiraa'ada salaada oo kale iyo jaanibkaas iyadoo rasuulka ilaahi uu kaba warramayey si uu uba tukan jiray labada ragcadood oo hore iyo taas iyo mar cumar weydiiyo xagga salaadiise laakiin arrinta waxay ahayd oo uu tan uu sheegaya ay tahay isagu xaaladiisu taas bay ahayd rasuulka ilaahiyna jihaadadiisii oo dhan waa ka wada qeyb galay markii dambena waa ninkiiba qaadisiye badalkeedii iyo dee qaa'idkii muslimiinta ee ciraaqiya lagu qabtay buu ahaaba kufana isagaaba dhisay halkaasuu muslimiinta dee amiirkoodii u ahaa khilaafadii cumar waktigaas baa niman ay kasoo ashkatoodeen oo ay waxyaalo dee beenna way ahayd way kaba soo ashkatoodeen waxyaalihii ay yidhaaheen ba waxaa kaba mid ahayd inahu laa yuxsinu yusalli salaadaba si fiican uma tukado waana imaamkood de waa nin baa yidhi saas oo kale in cadli markay xukum noqoto cadaalad wax kuma xukumo in sariyo iyo ciidanka baxaya ma raaco si fiican waxba uma qaybiyo salaadiina si fiicanba umama tukado cumar baa markaa shaqadii buu ka joojiyey cid kale u magacaabay saxaabi buu diray kii uu saxaabigii uu u dirdiri jiray umuuraha maxamed ibnu maslamato masaajidiiyo soo maro barhkood baa masjidka reerkan ayaa hadalladaa yidhi de markii dambe cumar dee arrintii loo keenay waa kii weydiiye salaadiio waa arrintaa daraaddeed oo reer bani asad markaa xagga bani asad sheekha sharaxa dee idinkana way idinku wada sugantay halkan waxaa ku sugan almuraadu bibani asadin bani zubayr ibn اlcawaam ibn khuwaylid ibni asad ibn cabdilcuza intaasu ku dhaafay weliba qaalu ba yidhah dee dad uu kasoo naqonaya sheekhu qoladina ma sheegin banu asadkan wuxuu u jeedaa zubayr ibnu cawaam inamadiisii qisadu hadday taa tahay zubayr ibnu cawaam awlaad waaweyn oo markaa dee ashkatooto cabato taasa mabuu lahaynba kolley waa hadal imaamka ka dhacayo ciddaa uu soo naqlinayay waana shay gariiba weeye zubayr markaas iyo waktigaa dad saasa muu ahayn waana saaxiibkii iyo walaalkiiyo axad alcasharay soo wada jihaadeen iyo taabuu ahaa waktigii dadkiisna waa yaryaraayenba bal dadkiis waaba taabicin waxaan cabdillahi bin zubayr oo yarba ahayne banu asadkani waa reer kaloo aada u mashhuuraayo banu asad ibnu khusayme la odhanayo weeye waxay walaaliyeen kinaanatu ibnu khusayme iyo asad ibnu khusayme kinaanana waa reerkan qoraysh ay abtirsiinta ku marto asad ibnu khusayme khusaymahay isuguba yimaadaan waana reer markaas kolley cukaashat bnu mixsan iyo waa dadkoodii waktigii rasuulka ilaahay wafaadayna waa dadkii ridoobay bay kaba mid ahaayeen oo nin reerka kaba dhasho tuleyxat bnu khuwaylid la odhanaya alasadi ninkaasoo nebinimo sheegtay bay raaceen kolley khaalid iyo de ciidamadii muslimiinta la dagaalamay islaamkii bay kuba soo noqdeen xataa isaga naftiisu islaamkiisu markii dambe waa soo noqday duleyxo ninkaa nebinimada sheegto waa fiicnaaday de dagaalkii qaadisiyaba waa joogay namada dee nin geesi on aad iyo aad markaa xaggaas buu ahaa walow cumar diidanaa indee dadka caynkaasa xil iyo waxyaalaha loo dhiibo uu diidanaa markaas laakiin waktigii cumar abubakar iyada mabu ogoleen wixii ridoobay inay jihaadadii iyo wixii kaba qeyb qaataan cumar baa markaa fasaxay dee kolley dagaalkii qaadisiya ugu horeeyo dadka bal lasoo urinaynin ala ninkii lagu yaqaanay faras iyo warad iyo ama jahriye waa laysyaqaanay dee geesi wax lagu sheegayey waa la keenayeyba de xataa haddaan imana qaadisiya dee markaa laysugu keenayay dagaalka adkaa daraaddeed haddaba in reer beni asad intoodii badnayd markaa waqtiyadaa jihaadadii waxay degeen kuufay degeen xaafad gaaray ku lahaayeen masjid gaarana way lahaayeen markii uu cumar maxamed ibnu maslamato soo diray ee masaajidda la marmarayey la weydiiye laha bal amiirkiinii kaba warrama ayaa nin waaba ninkii markii dambada odhanaya waxay asiibtay waa kii habaartamayna ninkaas sacd ibnu abi waqaas berigii dambe isagoo maftuuno uu lahaa waxay asiibtay dacwadii dee addoonkaa saalixa ah xadiidka xataa de isagoo saa o dhan ba riyaad saalixiin kaba waa kuba sugan yahay dee sheeku waa tan way dhaaftay un baan leeyahay sida kitaabkiisaasba waa kuba sugan yahay waana xadiidkan soo marray ayaa masjidkoodii dhammaan masaajidii lasoo maray way ammaanayeen reer kuufa markii masjidkaa la joogo ayaa nin iyaa kamid aha kacay hadalladaasu yidhi ay kaba mid ahayd inahu laa yuxsinu yusalli dee tii buu leeyahay ma iyadoon halkaa joogay ayaa maanta reer beni asad ay doonayaan inay baraan diintii ama ay salaadii baraan taa iguma edbiyaan haddii xaaladu ay tahay nimankaasi ay noqonayaan dee xaaladooduba taa ahayd nimanka aniga diin ibaraya ama igu edbinaya dee nin khasaara baan oo camalkiisu baaba-ay markaa taaba weeye bal dee xaaladoodii horena uu kaba warramaya bal waxaan leeyahay nu hadalkan waa hadal nadar kuba sugaya arrinkuna kaa aan sheegna wey walam yaqul ibnu numayrin idan muu odhan ina numayr intan idan wadalla camali laqad khibtu wadalla camali intaas bay riwaayadiisa waxadaثna yaxya bn yaxya qaal akhbarana wakiicu can ismaaciil ibn abi khaalidi bihada isnaadi waqaala xataa in in kaana wuxuu ahaa axaduna midka anaga naga midi la yadacu mid dhiga kamaa tadacu lcanzu ridu siday u dhigto macnaa waxay dhigto oo kale waa saaladaa engegan aan waxba lahaynan ishaysan waaba kan maa yakliduhu bishay isagoo waxa uu ku dariyaa jirin wax qoyaana iyo waxba aan lahayn cale baaba cunto u ahayde xadaثna shayban bnu faruka qaala xadaثna sulaymaan bn اmugiirati qaala xadaثna xumayd bnu hilaali can khaalid bni cumayrin اlcadawiyi qaala kale waa ninka taabiciga ah barhkoodna waaba taabici weynaa inaanu mukhadaraba yahay oo kaleyna in kitaabkeenana xadiidkan unbuu ku leeyahay xataa saxaabigu xadiidkan unbuu ku leeyahay bal dee abuda may abu daawud kuma jira tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja oo kalena xadiidkan unbuu ku leeyahay saxaabigu waaba inta uu leeyahay kutubta kuba leeyahay waa saxaabi aada umuqila isagoo haddana saabiqiintii ahaa islaamka aada uguma degdegay qaala wuxuu ihi khaalid ibnu cumayr khadabanaa waxaa noo khudbeeyey cutbat bnu ghazwaana cutbat bnu ghazwaan baa noo khudbeeyey faxamid allah waasna caleyh cutbat bnu ghazwaan waa saxaabi isna jaliila kollay qoraysh muu ahayne laakiin reer qoraysh kaba mida ayuu xilfi iyo isbahaysi laba lahaayoo la deganaa saa daraaddeed waa dadkii islaamka u horreeyey u degdegay soo isaguba inoo sheegi doono markii dambena jihaadadii dee qeyb kaba ahaa waqtigii cumarna dee waxa weeyaan hadduu kuufo uu amiir ka ahaa in sacd ibn abi waqaas basre isagaa amiirka ahaa waana baanigeediiba basre isagaa markaa amiirkeeda ahaa qisaduna waa inoo adigu dee waana waxba inoo soo socdo wuxu uhi waa noo khudbeeyey uma qaale wuxu uhi amaa bacd faina dunya addunyadu qad aadanat macnaa aclamat wey waxay ogeysiisay marka leega axwaasheeda iyo taqalubaadkeedan bisurmin goyd ay go-ayso de waa shib kolle go-ayo wallad way jeedsatay xaddaa iyadoo degdegayso dee dhaqsa u go-ayso asalka hore xaddaa ama dee muanafkiisii mufradkiisi ama mudakarkiisuna axaddu buu noqoni waa xayawaanka oo kale iyo ama waxaa dabale kadabadiisu gaaban tahay oo kale iyo ewa adigu muhimku waxa weeyaan waa iyadoo dee dhaqsa u go-aysa u dhammaanaysa walam yabqa kama hadhin minha adduunyadii ilaa subaabatun waa goror waa waxa yar ee weelka marka wax lagaba cabo ama shar guntiisa ku urura intaas baa subaabo lagu magacaaba subaabo mooy macnaha waa baqiya yasiira in yaroo ka subaaba dee waaba rasuulka ilaahay baaba dee soo bixitaankiisu waaba nebiga aakhira zamaan buu ahaa calaamaadkii saacadda yaryarayd bay taasi kaba mid ahay ilaa subaabatun ka subaabati linaa-i weelka gororkiisa iyo waxaa baqiyadaa guntiisa kuba hadho oo kale ah oo yatasaaquha uu cabayo macnaa yashrabuhaa saaxibuhaa de uu waa wixii yaraa ee kuba hadhay uu fuuqsanayo kii saaxibkeeda ahaa wainakum idinku muntaqiluuna waa guuraysaan minhaa adduunyada ilaa daari daar baa u guuraysaan laa zawaala lahaa dhammaad iyo zawaal aan lahayn fantaqiluu guura bikhayri maa kii bixadratikum idinka xadradiinan waa joogidiinan adduunya waxaa ku sugan kiisa khayr kale ama kaas la guuro ujeeddadu waa wixii idinka imika idin xaadiraya khayr iyo wanaag iyo idinka idinanfacayay kaa la guura camalkii saalixaa la yimaado de kaas haydinka horeeyo kaasna la dhaadhaca wey fa inahu qad dukira lana waxaa naloo sheegay ana alxajara dhagax yulqaa in la tuurayo min shafati jahannama jahanama darafteeda iyo qarkeeda sare laga tuurayo fayahwi uu dhaadhacayo fiiha jahanamo dhexdeeda sabciina caaman toddobaatan sanadood uu sii soconayo laa yudriku lahaa qarcan kolley wajbadii rasuulka ilaahay maqlay iyagoo dad la socdaan iyo taasna waa kii xadiidkeedu inoo horreeyey laa yudriku isagoon gaadhahayn qacran gud lahaa iyada u sugnaato toddobaatan sanadood buu sii soconaya intaa waa sii dhaadhacaya weli gunteedii ma gaadhayaba waa dee bal marka la eego cumqigeeda aada iyo aada u dheer wallahi baan ku dhaartay latumla-ana waa la buuxin doonaa jahanama yowma naquul lijahanama hal imtala'ti wataqul waa la buuxin doonaa oo de waxa weeyaan wixii waquudkeeda ahaa ee waxa weeyaan dad iyo dee jin iyo insiba waa laga buuxin doonaa afa cajibtum miyaa la yaabteen saacada intaa leeg iyo waxyaalahaas waa shay waaqaca xaqiiqa wey walaqad ukira lana waxaa naloo sheegay ana maa bayna misraacayni laba fardadood inta udhaxayso min masaariici اljannati jannada fardadaheeda kaba mida macnaa waa albaabka labadiisa qaybood ee uu kaba kooban yahay kana misraac baa la yidhaha dee qeybta kalena misraac baa lagu magacaabaa haddaba intaa labadaa misraac uba dhaxaysaa waxa weeyaan masiiratu arbaciina sanatan waa albaabku saacada uu leeyahay iyo weyne wuxuu ka qabo afartan sanadood in loo socdo ayaaba albaabkuisu jiraa saacadiisu ay tahay wala yaأtiyana waxaa iman doona calayha waa masaariicdaas yowm maalin ayaa iman doona wاlxaal huwa misraaci kadiidun mid buuxa uu yahay min الزixaami oo dee sanqarayo sawle min الزixaami cidhiidri marka dhinaca la ysku qabto dad aada u badanna ay gelayaano waa ahlu janihii ayaaba masaariicda intaa leegee sacadeedu intaa leeg leedahay ayaa marka cinda dukuul buuxsami doona weeye walaqad raaytuni wallahi baan ku dhaartay laqad ra'aytunii waxaan is arkay oo dee waa isaga maka faacilki iyo mafcuulki waa laba damiiro meel keliya wada noqonaya khasaaista afcaal qulub ficilkana waa kaas waa de adu khasaaista afcaal qulube waxaan is arkay saabica sabcatin toddoba mid kamida xaalan ahay maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa saabica sabcatin haddii cadad ee isku mida laysu idaafeeyo ka hore waa say ku laqbeeyaan waa waaxida min sabca weeye imaka waa toddoba mid kamid ah waa dad toddoba ahaa mid kamida anigoo ayaan sarkoode aan xusuusnahay oo waxaa jirtay buu leeyahay inaan kol dee dadkaa rasuulka ilaahay maciisa aanu toddoba uun ahaynba ana mid kamida ahaa haddii labada cadad ay kala badan yihin oo imaka la yidhaho saabica sitatin imaka la yidhaaho taa laqbadu way isbedeleysaayoo sidoodaa loo laqbaynayaayoo waa saabica sitati lix kii toddobaynayay baa la odhan oo lix kii mid ku toddobaa amaa tan saabica sabcatin waa waaxida min sabca maa lana iyadoonu noo sugnaanin طacaamun cunto la cunaa ilaa waraqu shajar waa rasuulka ilaahay maciisayiin waa dadkii ugu mudnaayey markaa calaa wajhi اlardi joogay markaasaa haddana waxaan helaynaaba ee cunto noo noqonaya waa caleentaa dhirta un mooyaane wax kale oon haysanaaba aanu jirin xataa qariixa tii bay cunayeen dee markaa naftaa ku xambaaraysay gaajada iyo taas ayaa bal inay ramaqa u celiso unbay tani u geynaysay oo caleentay daadsanayeen ay cunayeen ilaa ay noqotay xataa qariixati ilaa ay boogowday ashtaaquna engeegii iyo ama xaraaradan iyo kuleelkan caleentu leedahay iyo dee qallafsanideedii ayaa dhabanadayadii iyo waxaasi ay la dildilaaceen oy la boogobooenba faltaqatu waa waktigaas ayaa waxaan heloon qaatay burdata waa maro burdo dee lana wada lana guntado fashaqaqtuha waan dilaaciyey bayni wa bayna sacdi bni malik waa aradan yihiinna burdadaa aan heleen laba ka dhigan u kala jeexay aniyo sacd ibni malik baa kala jeexanay sacd ibni malikna waa sacd ibn abi waqaaskan imakaan xadiidkiisa kaba soo baxnay fatazartu waxaan anigu ku guntaday binisfiha barhkeed watazara sacdun sacdna wax kale ma haystaaba binisfiha barhkeed buu guntaday muxuu leeyahy markaa uu saxaabigu yihi fuma asbaxa ma ahani alyowma maanta mina xaal uu naga mid yahay axadun ilaa oo uu ahaaday asbaxa amiiran calaa misr min alamsaar waa raggii caynkaas ahaa isagiiyo sacday kaba mid yihiin ee bal maradaa yaree keliya intay kala jeexay midba uu in guntaday balse uu cawrada un ugu asturo maanta mid kastaaba magaalo magaalooyinka kamida ayuu amiir ka yahay buu leeyahy waayo isagu basru ka ahaa dee saacadna kuufu markaa kama ahaaba wayni acuudu billaahi ilaahay baan mahan gelaya waxaan ka mahan gelaya an akuuna inaan noqdo fii nafsi marka la eego xagga naftayda ama dee cadiiman mid ku weyn fii nafsii naftayda oo anigu ruux isla weyn aan noqdo cadiiman fii nafsi naftayda iyo cajab geliso wacind allahi sagiira in ilaahay agtiisana mid yar aan ku noqdo dee ku yar martaba iyo qiimaba aan kulahayn ilaahay agtii aniguna aan islaba weynahay taas ilaahay baan kaga magan gelayaa taas bun wainahaa shaniya lam takun may ahaanin nubuwatu nubuwo qad ilaa tanaasakhat macnaa nebinima hadday dhacdaba way doorsoomaysay isbedelaysay isnasakhaysay oo ujeedau dee markaa nebigu dhinto oo kale dadkii fiicnaaye waktigaa joogayba ay dhammaadaan xaalku tagayur iyo isbedel baaba imanayay ilaa tanaasakhat xataa yakuuna ilaa uu noqdo aakhiru caaqibatiha waa waxay ku dambaynaysaa macidhibteeda waxaa u dambeeyaa mulkan dee halkii ay ka ahayd nubuwo marka hore haddana khilaafo calaa minhaaji nubuwa ay ahayd marka dambe maxay arrintiisu rogaysaa boqornimo cida ay la wareegto oo cida ay siday doonto u maamusho fasatakbiruuna waa ogaan doontaan watujaribuuna waa hubsan jarabi doontaan alumaraa bacda bal annaga waadna aragteen iyagu dariiqii rasuulka ilaahay bay hayaan khilaafadii calaa minhaaji nubuwa waqtigeedna way kuba sugnaayeen iyaguna waa dariiqii caynkaas ahaa ee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh asxaabtiisii khaaskaa islaamnimadna saabiqiintii ahaa dariiqii rasuulka ilaahay ku ogaamayay wax ku dhaqayeene ku xukumayeene bal annaga dabadayo kuwa naga dambeeya waana marka ay mulkiga noqoto dee waa arki doontaan hubsan doontaan oo jirabi doontaan dee kolley xaalku saama noqonayo waa isbedelaya arrintuba dee waxay isu rogaysaa halkay khilaafo calaa minhaaji nubuwa ka ahayd mulki bay isuba rogaysaaye bal adigu kolley ta iyada inooguba sugan waa adduunyadiiyo shanigeeda iyo de waxa weeyaan manziladeeda oo dee qiladeeda waa ta aynu xalibo soo marnay aakhiro maqaamka weynay leedahay bal xaaladooda hore dee saxaabadii iyo rasuulkii ilaahay juhdigii iyo bal taas oo kale iyo umuurihii iyo mashaqadii ay laba soo kulmeene diinta dara daraaddii ay laba soo kulmeen saxaabigan tawaaduciisii oo waa kan xaaladii horeu kaba warramay waa nicmadii ilaahay siiyey buu markaa dee iyo ayuu imaka uu siiyey iyo siday wax isu bedeleen buu sheegaya iyo siday ahaan jireen ilaahayna waa uguba shukraya waa kan ilaahay weydiisanaya ama ilaahay ka mahangelaya inuu isagu isla weynaado isagoon xaggiisa maqaam saasoo kuba lahayn bal taasba xadiidka وxadaثnii isxaaq بn cmar bn srيdi qala xadaثna sulayman bn الmgiirati qala xadaثna xmayd bn hilaali can khaalid bn cmayri waqad adraka اjaahiliya wamkhadra jaahiliyadii waa soo gaadhay qala khadaba cutbat bnu غazwana wakana amiira calى اlbasrati ayuu ah fadakara naxو xadiiثi shaybaan xadiidkan shaybaan imakaan kaba soo baxnay mid laba midun buu sheegay وxadثna abu xadaثna abu kuraybi mحamed بn العلاء qala xadaثna wakiic can qرة bn khaalidi can xumayd bn hilaali can khaalid bn cmayri qaala samictu cutbata bni azwana cutbata bna غazwana yaquulu laqad ra'aytunii waan is arkay saaبca sabcati toddoba mid kamida xaalan ahay maca rasuuli الlaahi slى الlaهu عalيه wasalam ma dcamna cuntada yadu aanay ahayn ilaa waraqu lxumlati waa xublada geedkaa la yidhaha caleentiisa u mooye xataa qarixat ilaa ay bowgowday ashtaaqunaa waa dee daamankayagii iyo dhabanitaasi oo qowlaladoodii iyo waxyaalahaasi ay qurux iyo booga ay yeelatay min khushuunati alwaraq aladii naakulu iyo waxaraaratihi wallahu subxaana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk